inka badan todoba macalin ayaa fursado shaqo ka helay dugsiga farsamada harqaanka ee cabaas ee ku yaala magaalada beledweyne macalimiintan ayaa horey u ahaa kuwo bartay xirfadda laakiin aan ku shaqaynin maamulaha dugsiga farsamada harqaanka ee cabaas taylor xasan cabaas guuleed ayaa radio beerle uga waramay tirada macalimiinta ay fursadaha shaqo u abuureen wallaahi iskuulka horta dafcaddii koowaad uu soo saaray dafcaddii koowaad ardayda ka soo baxday isla ardayda ayaa waxaa oga dhignay meesha macalimiin ooga dhignay shaqo abuur oogu sameynay tiro ahaan macalimiinta meesha joogto markii laisku celceliyo lix macalin ilaa iyo todoba macalin camal ay ka kooban yihiin qaar ay iskugu jiraan gabdhihii wiilo iskugu jiraan isla ayaga fursad fiican loogu simeeshay yani si ay ardayda wax u bareen si ayaga wax loo soo baray inay ardaydan u baraan ha waa qasab ardaygaas shalay wuxuu ahaa midaan garanaynin xirfadda maca daalika haddana markaa uu imaaday iskuulka oo wax bartay oo dafcaddii koowaad oo noqday haddana oo noqday nin aada u firfircoon oo sidaasi wax loo soo baray ka wanaagsan oo yacni dadkana wax sii bari karo oo noqday waxaan ka mid dhignay dadka maaragtay meesha jooga oo macalimiinta ka mid aha ka mid dhignay haddana dadkaas ayuu ka mid yahay fursaddaasaan meesha ugu abuuray qaar ka mid a macalimiinta fursadaha shaqo loo abuuray ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin magacayga maxamed cabdiqaadir xasan waxaan ka shaqeeyaa harqaan waxaana baraa arday waxaana ay macalin oo dhiga cabaas subar taylor harqaanka barashada waxaana ka mid ahay macalimiinta soo saartay arday fara badan alxamdulilah ilaa maad iskale waxaan ku jiraa laba sano xirfitan hore oo aqooni maasha allah horyaan u soo bartay wax badanna oo kusoo shaqaystay meesha maxaa kasaqiyeen waa hal sano waxaa ugu baraa adee nin walba si oo wax u bartaa nin dharka dumarka ninna dharka ragga midba si waa dharka dumarka hadda dafcaddii koowaad bixisay dharka dumarka ee khatar active ku noqday practicas yaa waana maasha allah waa ardayda ardayda hadda meeshaan kasoo saaray waa arday oo fahan leh maasha allah eh oo hadda macalimiinta iska baraajeena hadda ayaga waxaan dhigaa adee xiliyada labada saac ilaa iyo toban saac bir haddana waxaa meesha usii fadhiyaa waxaa qaabilsanaya qaybta lacag bixinta oo xafiiska ah sida ardayda waqtigay soo galayaan iyo waqtigay baxayaan qaybta oo arday ardayga cusub oo la diiwaangelinaayo aa qaabilsanaya waxaan ka mid ahay ardaydii ka baxday dugsiga farsamada ee cabaas subar tailand haa meel allahan meeshii tago oo ku shaqaysan karaa wax iiga halaysan malaha waa sida aad jeclahay hadda waxay igu dhiirigeliya meeshaan inaan fadhiyo oo ardayda lacagta ka qaado waqtigii soo galaya waqtiga baxaya aan fiiriyo macalinkeyga marna maamulaheyga cabaas subur tailand aa igu dhiirigeliya waxaa kula talin lahaa inay meeshaan iskeenaan ay wax qabsadaan ilaa nadhoodii hooye noqon karaan dumarka waxaa kula talin lahaa inay xirfadan bartaan ee meeshaan iskeenaan dugsiga cabaas subur tailon waa dugsi wanaagsan waa dugsi ay macalimiin joogaan hadda laakiin afar biloodaa laga dhigay qofkaa duufaankiisa fiican yahayna kasii wanaagsanba si kastaba dugsiga farsamada harqaanka ee beledweyne ayaa door muuqda ka qaatay soo saarista arday badan oo ku shaqaystay xirfadda harqaanka